saacadihii lasoo dhaafay roobab xooggan ayaa waxa ay ka da-een magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasi oo geystay saameyn kala duwan biyaha roobka ayaa buux dhaafiyey qaar ka mid ah hafadaha ku yaala magaalada kismaayo sidoo kalena waxaa burbur soo gaaray tiro guryo ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ku noolaa xaafadaha ay biyaha saameeyeen ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasi oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen bismillaahi magaceyga waxaa u cali ibraahim roobka habeen hore ilaa yaa shalay da-ayay biyihii meelay ka baxayaanna ma lahan gurigu igu dumay meel aan gala ma leh ilmihii waxaan u karsada ma haysta maanta alaabka roobkaa qaadin gurigii waaka waa dunsan yahay meel aan ku baxaysano jir bannaankaas cidladahan waddadahan iska tataaganahay meel aan u firaqsada ma haysto sar ma haysto ashaantaan barolka masaakiin aan ku jiray meel aan aado maanta aan u firaqsada ma hayo xilligan oo lagu jiro xilli roobaadka guugaannimada alle ayaa ka hortay qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya roobabka ayaa meelaha qaar ka geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed meelaha xusidda mudan ee uu khasaarooyinka ka geystay waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho